نورنا نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah taxanaha aan ugu magac darnay wabilwaalidayni ixsaana sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah waxaan dhashtay sanadka kun afar boqol soddon iyo saddexdii waxaana ku dhashtay shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe waa da'yar ku dhashay shabeellaha hoose balse qur-aanka ku bartay jubbada dhexe waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sheekadiisa ku saabsan sida uu qur-aanka u dhammeeyey kuna xifdiyey waxaa barnaamijka qayb ka ah kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أولهم من مذهب وسواه لم نجد أولهم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag carruuray mar kale ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya a-sheykh cabdulilaah abu khaalida أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaynu kusoo jidiray hadalkii alimaam asacdi oo ayaddii tafsiirinayey wabilwaalideyni ixsaanan waxaan soo gaarnay sheekhu isagoo yidhi ixsaanku wuxuu leeyahay laba shay baa kasoo horjeeda wanaajinta la wanaajinayo waalidka ee loo ixsaanfalayo ee loo baarin noqonayo laba shay baa kasoo horjeeda mid waa in la xumeeyo oo ixsaanka ilaahay ku faray aadan qaban marka weliba ugu dartay isaa xumayn waalidka aada xumayso ama af ku xumee ama adin ku xumee ama maaragtay si ama- ama ka dhega adayg warkiisa taasoo isaa weeyaan waxay kasoo horjeedaa isaankii lagu faray waana midda dembiga badan labadooda dembi aada u weyn taas weeye waxaa kaloo kasoo horjeeda ixsaanka tarkul ixsaan ixsaanka in laga tago oo loo samafali waayo dhib kale maad geysan een, waalidkii af iyo adin midna kumaad dhibin laakiin waad ka gaabisay xaqu kugu lahaa taasna iyaduna waa shay muxarama oo xaaraan ah laakiin tii hore way way ka hooseysaa tii hore ayaa hore ayaa daran tii hore ayaa daran oo maarata waalidka aad- aad dhibaato u keento dhibaato u geysato tan kale laakiin waxaad xaqaaga waxaad ka gaabisay xanaanadoodii iyo ixsaankoodii tanna waa dembi kale laakiin tii hore way ka sokaysaa sidaa darteed sidoo kale waxaa laga rabaa marka laleeyahay labada waali ixsaan loo falo sidoo kale qaraabadii dhoweyd iyo dadkii aytaamta ahaa iyo masaakiintii in waxaa weeye iyagana loo loo ixsaan falo weeyaan aayaadku watay sheegeen wabilwaalidi ixsaanan wadilqurbaa walyataama walmasaakiin watay aayaad qaar ku yimi Eh, tafaasiisha ixsaankana wax lasoo koobi kara maaha ani samafalka wax kastaa soo gelayo wanaagsan oo waalidka ku wanaajinaysid labada waalid ku wanaajinaysid marka wax la tirin kara maaha laakiin waa un la tacriifin kara wax la odhan kara ixsaanku waxaa weeye wax kastoo fiican in labada waalid u qabatid wax kastoo xunna aad ka reebtid sidoo kale wuxuu leeyahay alimaam alwaaxidi saaxibu tafsiir almashhuur wuxuu leeyahay wabilwaalideyni ixsaanan isagoo tafsiirinaya arrintaa taqdiirkooda waxaa weeye wanaajiya labada waalid wanaajin wanaajiya labada waalid waxaad wanaajisaan wanaajin waxaaba moodaa buu leeyahay markuu reer bani israa'iil ilaahay la hadlay uu lahaa akhadnaa miithaaqahum markuu ilaahay ballanka la galay inay inay isaga keliga caabudaan labada labada waalidna u ixsaan falaan wuxuu leeyahay ilahay markaa iyagan wuxuu ku yidhi axsinuu bilwaalidayn ixsaana war labada waalid wanaajiya wanaajin wanaajiya waxaa la yidhahdaa marka kelmadda ixsaan carabi ahaan waxay ku gudubtaa lab- laba eh, xarfu jar marna axsana bihi baa la yihahdaa marna axsana ilayh labaduba qur-aankay ku yimaadeen watay suuratu yuusuf ku timi markuu nabiyullahi yuusuf uu ilaahay mahadnaqayay oo uga mahadnaqayay maaragtay inuu xabsigii kasoo saaray waalidiintii iyo walaalihiina uu baadiye uga keenay waatuu lahaa waqad axsana bi id akhrajanii min asijn axsana bi marka xarfujarka way ku gudubtaa waxaa kale ku gudubtaa wa axsana ilayhna waa la odhan karaa sida aayadda qur-aanka kale ku timi suurat lqasas wa axsin kamaa axsana allahu ilayk markii lala hadlayay ninkii qaaruun lala hadlayay wa axsin kamaa axsana allahu ilayk ixsaanka micnihiisuna waxaa weeye labada weel loo falaya in loo samafalo oo loo debicsanaado oo loo dhibriyo weeyaan ibnu jawsina wuxuu leeyahay isagoo aayaddaa fasiraya ama kelmadda wabilwaalideyn ixsaanan wuxuu leeyahay alixsaanka lagu sheegay waxa weeye albir in loo baarin noqdo labadii waalid weeyaan walikraam iyo maamuus in la maamuuso la sharfo weeye ibn cabaas baa isna radi allahu canhuma wuxuu leeyahay laa tanfud thawbaka fa yusiibahuma algubaar labada waalid markaad la joogtid maradaada ha hurgufin ama ha jafin saan bustu u gaadhin labada waalid ka ilaalin buu leeyahay wax xunoo xaggaaga ka yimaada labada waalid lama rabo haba yaraadin lama rabo abuleyth alsamarqandi isna wuxuu leeyahay sheekhan kalena isna wuxuu leeyahay ixsaanka marka laleeyahay wabilwaalideyni ixsaanan meesha hadal baa ka go-an oo macnihiisu yahay wa axsinuu bilwaalideyni ixsaanan ixsaanku marka wuxuu noqonayaa in maarata labada waalid loo loo baarinimo falo oo loo dhibriyo oo loo naxariisto wadaadka kale isagana alqaasimi la yidhahdana wuxuu leeyahay alixsaanu nihaayat lbir samafalidda meesha ugu dambeysa waa ixsaanka darajatu ixsaan baa ugu sareysa marka halkii u dambeysa baa lagaa rabaa inaad si halkii ugu ficnayd sida ugu fiicnayd inaad labada waalid aad ugu baarin noqoto waxaa soo gelaya wuxuu leeyahay fihi jamiicu maa yajibu min alricaayati walcinaaya wax kastoo labada waalid ee, lagu ga- lagu kaalmeynayo ama lagu saacidayo ama maaragtay loogu gar- loogu samafalayo ayaa soo gelaya ixsaanka ilaahay wuxuu kaloo aada u adkeeyey amarkan uu amray qofka la dhalay ee waalidka loo yahay waxaa aada loogu adkeeyey inuu labada waalid u xisaan falo ilaahay arrintu ka gaadhay ilaahay uu ga- cibaadadiisa uu la- uu uu la xiriiriyey in labada waalid loo ixsaan falo ilaahay wuxuu la xiriiriyey in isaga la caabudo keligii oo aan cidna loogu wax loogu darin waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalideyni ixsaanan waxaa meel lala joojiyey samafalka labada waalid loo samafalayo cibaadadii ilaahay la caabudayay ee ahayd in isaga cibaadada loo keli yeelo wax shirkigana maaragtay aan cidna wax lala wadaajin marka bacda culimaa waxay leeyihiin cilada ama sababta aada loogu adkeeyey amarkan ah in labada waalid loo ixsaan falo waxaa weeye wax- sababta keenaysa waxaa weeye markuu nin qofkanu yaraa ee u awood lahayn ee waxba qabsan karin labada waalid si niyad furan oo ikhlaasa ayay usoo korinayeen isagoon waxba suubsan karin dhashay habeenku dhashay hadday cidlo kaga tegi lahayn noloshiisu waxay noqon lahayd wax mustaxiil oo aan suuragal ahayn ilaah baa iyaga sabab ugu dhigay inay maaragtay noloshiisa maaragtay ay badbaadiyaan oo ay qof ka dhigaan isku filaada berri oo danihiisa isagu qabsada marka xisaankii ay u qabanayeen markay yaraayeen weliba iyagoo jecel inay xisaan falaan iyagoo jecel maarata weliba maarata ay- ay ka tahay arrintu dhab ka tahay la jecel inuu wiilkooda berri arkaan ama ilmahooda arkaan berri isagoo soconayo oo fiican oo dantiisa qabsanaya arrintaa iyada ay soo qaban jireen ayaa la rabaa inuu abaal gudo qofkanu oo waxay samayn jireen markuu yaraa ee taagta uusan lahayn wax dheefana naftiisa uusan u keenaynin wax dhibana uusan ka difaaci karin marka intay u sameynayeen baa la rabaa inuu sameeyo oo abaalkii inuu gudo la rabaa qofka ilma abaalkii inuu gudo labada waalid ku lahayn ayaa la rabaa wamaa jazaau lixsaana ila lixsaan dee wanaagna wanaag baa lagu gudaaya qofkii ku wanaajiyey qof kastoo ku wanaajiya iskaba dhaaf labada waalide waxaa loogu abaalgudaa in wanaagiisii aad maaragtay uga abaalguddo wuxuu kuu falay wanaagu kuu qabtay iskaba dhaaf inaad maaragtay dhib u keentide marka waxaa weye waxaa waajib noqonaysa labada waalid in loo shukri noqo siduu ilaahayba qur-aankiisa uu inoogu faray in labada waalid haddiiba aynu amranahay waxaabaa layna amray dadkoo dhan inaan u shukri qof kastoo wanaag inoo gala inaynu u shukri naqno jazaaka allah khayr aan idhahno markuu wanaag inoo qabto qofka muslimka ah ee maarata wax inoo taro inoo taro ka waran labadii ku dhalay ee ilaahay ku faray inaad u shukri naqdo markuu ilaahay uu yidhi an ishkur lii waliwaalidayk an ishkur lii waliwaalidayk waxaa lagu faray ilaahay unaad mahadnaqdid nicmadu ku siiyey khayrku ku siiyey islaamku kaa dhigay caqliga iyo wuxuu ku siiyey iyo maaragtay iyo khayrko dhan uu ku siiyey labada waalidna iyagana inaad u shukri- shukri noqdo ayaa lagu faray oo waa labada dhibtaan ku- sheegana kula soo maray oo noloshaadaba sabab u noqday inaad maanta qof wax qabsan kara oo isagoo isku filan aada noqoto saas darteed ayaa waxaa la rabaa qofkan la dhalay in maaragtay uu aada ugu dhibriyo aada ugu samafalo aada ugu nuglaado aada ugu garabkiisa u raariciyo labadii waalida dhalay iyo aqaaribta kale ee dadka qaraabada kaleba taasaana waxaa keenaysa fitrada saliimkaa keenaysa oo qofka dee fitradiisu ay saliimka tahay saasuu samaynaya laakiin qofka hadday fitradu ka fasaado oo labada waalid wax khayr uu samayn waayo iyo aqaaribta ama ama dadka qaraabada bulshaduna khayr kama filayso bulshada kalena khayr kama filayso oo ma noqon karo cunsur suuban ama qof suuban oo bulshadii waxu qabta oo waxay ka xanuunsanaysana ka xanuunsada waxay ku farxaysana ku farxa dheefta bulshaduna ay dheeftiisa noqoto dhibta bulshaduna ay dhibtiisa noqoto marka qofkaa laga heli maayo arrintaa iyadaa laga heli maayo mar hadduu labadii waalidba ku gabood falay lagama yaabo inuu bulshaweyntii wax kusoo kordhiyo ama wax u qabto bulshadana de waxaa la rabaa inay noqoto bulsho maarata mutacaawina mutakaatifa oo maarata isgarabsanaysa oo waxaa qof dhiba ka danqanaysa qof afraadeeda ka mid a wixii ku dhaca dhiba dhibsanaysa wixii khayra ku yimaadana ku farxaysa oo la qaybsanaysa هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa waxaadna markan kusoo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay wiil da'yar oo ku dhashay shabeellaha hoose balse ku bartay qur-aanka kariimka jubbada dhexe haddaba kusoo dhowaada qisadiisa ku saabsan sida uu ku dhammeeyey qur-aanka kariimka kuna xifdiyey
مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن waa qayb ka mid ah dadaalada aan ku doonayno inaan ku dhiirigelinno da'yarta lagu anqariyey towxiidka iyo qur-aanka kariimka innagoo masiiradooda waxbarashada iyo dadaalkooda munadaysan u soo gudbinayna dhallaanka iyo waalidka kale si ay u noqdaan iftiin iyo ilays udgoon iyo milgo soo jiita dadka uu shayddaan ku duufsaday ee aan naftooda iyo ubadkooda kula dadaalin barashada qur-aanka kariimka
مع القرآن مع القرآن مع القرآن qisada maanta waxaan kaga sheekaynaynaa da'yar toban jir ah oo ku dhashay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose balse qur-aanka ku bartay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون waa cabduraxmaan maxamed xasan oo ka mid ah ardayda qur-aanka ku dhammeeyey madarasada sheekh cali suufi ee degmada saakow waa wiil yar oo marka aad bidhaantiisa aragtaba dareemayso inuu yahay ahlu qur'aan xishoodka iyo dhoolacadaynta ka muuqata darteed waxaan dhashtay sanadka kun afar boqol soddon iyo saddexdii waxaana ku dhashtay shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe hooyo saynab maxamed oo ah hooyada dhashay cabduraxmaan ayaa tilmaamaysay in wiilkeeda ay geysay madarasada isagoo shan jir ah sagaal sano markii uu jirayna dhammeeyey qur-aanka haddana uu yahay xaafidul qur'aan korka ka dareerinaya kalaamka allah subxaanahu wa tacaala bismi illaahi waan ku dhowhaa idaacadda alfurqaan cabdiraxmaan waxaa waaye wiilkayga wuxuu dhashtay kun afar boqol soddon iyo saddexda hijiriyada waxaan ku dhaha asagoo jiro shan sano ayaa la keenay madarasada gaar ahaan qur-aanka bisu iyo baranayay markuu jiray sagaal sanona qur-aanka wuu dhammeeyey haddana waxaa waaye xaafidul qur-aan wuu xifdisan yahay qur-aanka kariimka alxamdulilah بحمد الله فزنا بحفظ كتابه دمنا فشكرا يا إله الكون شكرا يا إله macallin cabduraxmaan xasan waa macallinka madarasada sheekh cali suufi ee xifdinta qur-aanka kariimka kuna taalla magaalada saakow wuxuu xaqiijinayaa in cabdiraxmaan yare uu ka mid yahay ardaydiisa uu ku tilmaanaa dadaal akhlaaq wanaagsan haddana uu yahay xaafidul qur'aan
cabdiraxmaan maxamed xasan intuu qur-aanka ku guda jiray waxbarashadiis qur-aanka wuxuu ahaa arday aada u dadaalo oo waxbarashada qur-aankana jecel ma xasuusto hal maalin ahta oo gembiyo isagoo xanuunsaday amase dana waalidka haggiisa oo fasaxa u qaaday waxaan ka ahayn oo gembiyey intuu madrasada joogay cabdiraxmaan maan arkin cabdiraxmaan wuxuu ahaa arday akhlaaq le oo ma aragtaa weligiisa ardada la joogto aan ka dacwoonin ayuu ahaa ilaahay ha xifdiyo kii waalidkiisa baari u ah oo macallinkiisana baari oo ummaddana wax u anfaa ilaahay ha ka dhigo cabdiraxmaan intaan ka xasuusto intaas ayaan maaragtaa ka xasuusta cabdiraxmaan qur-aankan waa xifdiyey cabdiraxmaan ilaahay qur-aankii oo bartay qalbigiisa ha ku sugo marka laga hadlayo farxadda maalinkii uu dhammeeyey qur-aanka kariimka wuxuu cabdiraxmaan maxamed xasan tilmaamayaa in sanadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriyada uu ahaa sanad uu si gaar ah u xusuusto maadaama uu yahay sanadkii uu dhammeeyey islamarkaana uu xifdiyey qur-aanka kariimka waxaan dhameeyey sanadka kun afar boqol afartan iyo afar waxaana ku dhameeyey madrasada sheekh cali suufi degmada saakow waxaan dareemay farxad aad u weyn markaan dhameeyey qur-aanka hooye saynab maxamed waxay fadliga xifdinta qur-aanka kariimka ee wiilkeeda u celinaysaa allah subxaanahu wa tacaalaa kadibna juhdiga iyo dadaalka dheeriga ah ee uu bixiyey mucalim cabdiraxmaan alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan itusay cunugeyga oo qur-aanka dhameeyey haddana kadib xifdiyey oo qur-aanka afar iyo tobanka boqolka xifdisan alxamdulilah horta awan ilaahay ayaa mahad u celinayaa uma macal cabdiraxmaan macalin kusoo dadaalay soo xifdisiiyey markasta mustawihiisa la socday ayaan u mahad celinaya
لمدرستي شكرا أساتذتي شكرا بفضلكم جئنا بهذا اليوم فزنا mucalim cabdiraxmaan xasan maamulaha madrasada sheekh cali suufi ee degmada saakow wuxuu tilmaamayaa in waalidiinta cabdiraxmaan maxamed xasan ay ahaayeen kuwo aada uga warhaya wiilkooda xiriirka ay la soo sameynayeen mucallimiintana uu ahaa mid joogto ah taasina ay kaalin weyn ka qaadatay in maanta uu mustawahan soo gaaro cabdiraxmaan yare cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa ardada ugu fiican waalidkooga waalidkooga ma aragtaa een, macallimiinta uu ku xiran yahay oo max- mar walba soo waco ee, cunugayga ka waran macallinow waxbarashadiisa ka waran xifdigiisa ka waran oo mar walba oo maaragta macalinka ku xiran ayay ahee ayay ahayd Aa, waalidiinta ooma cabdiraxmaan aad ayaan u mahad celinayaa sida ay igu saacideen cabdiraxmaan inuu qur-aanka xifdiyo inkastoo dadaalka ardayga iyo waalidkuba ay daruur yihiin haddana waxaa muhiim ah dowrka mucallimka iyo kaalintiisa sidaas darteed waxay hooyo saynab u soo jeedinaysaa waalidiinta in marka horeba ay ilmahooda u dhiibtaan mucallim akhlaaq iyo wanaag ku tilmaaman waxaan siinayaa waalidiinta talooyin ah inay maxaan ku dhaha ilmahooda ay geeyaan madaarista kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga dugsiyaasha qur-aanka macalin akhlaaqdiisa laysku hubo oo manhaj xun iyo aan wax ku baraynin inay ilmahooda aysan geynin oo dugsiyaasha fiican ay geystaan kadibna maxaan ku dhaha ilmahooda ay ka warqabaan kii banooni aaday kii wax fiirsanaya kii meel wareegaya ay ka warqabaan oo ilmaha ay qur-aanka ay bartaan ayaga naftirkooda xitaa waalidiinta ay qur-aanka bartaan waxaa nagula haysta maanta waxaa waaya oo kitaabka meelba loo ilhaanaysanayo meelba loogu gubaayo waxaa waaye kitaabkaas nacayb ay u qabaan marka annaga muslimiinta gaalada waxay kitaabka u gubaayaan waa nacayb ay noo muujiya inay u qabaan kitaabka annaga muslimiin haddaan haddaan dibad joogna haddaan dal joogna waa inaan muujinaa kitaabka annaga saa u jecelnahay waa in annaga weyn baranaa waa in ilmaha annaga barnaa waayo cunugan wuxuu yaqaan qofkan wuxuu yaqaan unbuu ku dhimani annaga muslimiin baan nahay kitaabkaas baa maxaan ku dhahay diinnaa iyo sunnada rasuulka waa inaan barano waa in ilmahana ku tarbiyeyn ka warhayn la-aanta waalidka ee carruurta marka laga hadlayo barashada qur-aanka kariimka ayuu mucallim cabdiraxmaan sheegayaa inay dib u dhac ku sababayso cunuga yar ee baranaya qur-aanka kariimka waalidiinta waxay ka mid yihiin ardayga inuu wax barto qofkii sabab u noqon lahaa haddii waalidka ka warreynin cunugiisa waxbarashadiisa waxaa waaye arrintaas arrin aad maaragtaa cunuga ta'ahur iyo dibdhac ku keenayo waaye marka cunug haddoo aragto oo qur-aan xifdiyey waxaa iska kaashtay macallinkii iyo waalidkiisa marka kaalan weyn ayuu ku leeyahay waalidka inuu cunugiisa qur-aan xifdiyo oo maaragta aan waxbarashadii uu ku dadaalo iyo macallinkii iyo isku xirnaantii macallinkii iyo waalidka ardayga way saacidaa boqolkiiba boqol aan dhihi karaa inuu maaragta ardaygaas waalidka waxbarashada oo maaragta iyo macallinka isku xiran qur-aanka ku xifdiyo cabduraxmaan maxamed xasan oo ah wiilkeere aan qisadiisa soo tabinayno ayaan weydiinay dardaarankiisa ku aadan carruurta isaga ku filka ah maadaama ay jiraan carruur badan oo soomaaliyeed oo aan nasiib u yeelan inay bartaan qur-aanka islamarkaana xifdiyaan waxaan u dirayaa inay goobaha cilmiga wax- waxbarashada ay imaadaan haddii carruurtu iyagoo aan la barin qur-aanka ay sidaasi ku weynaadaan waxay mustaqbalka dhibaato badan u soo jiidi karaan bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo xataa waalidka si taasi looga baaqsado wuxuu macallim cabdiraxmaan xasan u soo jeedinayaa waalidiinta inay ilmaha keenaan madaarista lagu baro qur-aanka kariimka marka waxaan leeyahay waalidiinta owlaadooda waxbarashada aan ku jirin oo derbiyada wareega waxaad ogaanaysiin onogaaga inuu muslimiinta durri iyo dhib ku noqon doono hadda adi wax barin marka waxaan leeyahay madaarista qur-aanka ha la keeno owlaadda ha la tarbiyeeyo markaas ayay anfacayaan muslimiinta iyo waalidkii dhammaan bulshada oo dhan ayay anfici doonaan laakiinse haddaa wax bari weyso dembiguu ka imaaday inaad dushaada saaran yahay aakharana lagu weydiin doono maaragta taas inaad ogaatid marka intaa taas la gaarin waxaan leeyahay ardada goobaha waxbarashada keena oo tarbiyeeya diintii ilaahay fahansiiye jazaakum allahu khayr مع القرآن مع القرآن نهتدي وبالقرآن نرتوي به أرواحنا نحيي مع القرآن mid ka mid a asaaliibta wanaagsan ee ka qayb qaadanaysa dadaalka iyo juhdiga ay carruurta ku bixinayaan barashada qur-aanka kariimka waa dhiirigelinta iyo hadiyado siinta waana arrin ay waalidiinta qaar moogan yihiin amaba ay yareystaan hooyada dhashay cabduraxmaan maxamed xasan laguna magacaabo saynab maxamed waxay waalidiinta u diraysaa dardaaranno muhiim ah oo ay tahay in waalidiintu ay aada u dhugtaan iskuna dayaan inay dhaqan geliyaan waan ilmaanaga maxaa ku dhahay markay dhashtaan aa maxaa ku dhahay lagu addimo timirta maxaa loo siiyo afka lagu tiro kadib kitaabka lagu tarbiyeeyo mar alla marka shan sano cunuguu soo gaaro iskool aan loo wadin meel kale aan loo wadin dugsiga qur-aanka kuugu dhow markaas aad keentid aad la socotid cunuga macalina ka waran cashirka maxaa ku dhahay cunuga saakus muu ka baxay muu far bartay fartiisa see waayo cunuga naftarkiisa aad siisid aad hahdid hooye haddaas u farbeeratid si fiican maxaan ku dhahay waxaan ku siina abaalmarin haddaa maanta cashar si fiican uga soo baxday waxaan ku siinaa abaalmarin waxaas waxaas baan kuu gadayaa ilaa cunuga marka ayada wuu yaryahay waa in adi niyada u dhistaa waa inaad ahdid hooyo kitaabkaanba anaga leenahay muslimiin baan nahay kitaabkaan baro qur-aan kor u qaad hadda qur-aanka uu kuu dhameeyo ilaahay ku tusiyo cunuga qur-aan xaflad u dhigtid een, kadib waxaawaa aad dhahdid waxyaala hadiyada asaga usoo gedid oo dhahdid wiilkan ama gabadhan macalimad waaye ayada cida macalinka ah casharaa u akhri ilmaha kale aad dhahdid aad tustid ilmaha kale ah inuu ka sareeyo kitaabka ilaa wuu xifdisan aad tustid markaasaan waalidinta uga dardaarmayaa inay maxaan ku dhahay eh, kitaabka ilaahay ilmaha baraan cunuga horta waa in sunnada rasuulka iyo kitaabka qur-aanka sunnada rasuulka waa in cunuga la baro intaas ma waalidinta uga dardaarmaya إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب waa shakila-aan in waalid weliba uu jecel yahay in ilmihiisu ay anfacaan isagoo nool ama isagoo dhintay intaba taasina waxaad ku xaqiijin kartaan aabba iyo hooyo adinkoo carruurta intay yar yihiin afrid uga dhiga kalaamka allah casa wajalla ilain qur-aanka waa damaanadda keliya ee lagu hubo inaanay marnaba lumi doonin ciddii qabsata waxaan leeyahay waalidiintii ayagoo joogo owlaaddii ayaga dhaleen meelaha wareegayo darbiyada derbiyada fidhiyo waa arrintaas waa nasiib darra cunugaaga wuxuu ku canfacayaa markuu diin barto nabigeena wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ibnu aadam markuu dhinto camalkiisu wuu gucaa ilaa saddex qof maahin waxaa nebigeennu ku tilmaamay saddexda markuu soo tiriyey sadaqa jaariya cilmun yuntafacu bihi aw weladun saalixun yadcuu lah welad saalax ah oo maaragta waalidka u ducaynaya onogana ma noqon karo welad saalax haddaa adiy wax barin معقول فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به haddaba warbixinada imtixanaha ah waxaanu jecelnahay inaan kusoo bandhigno dadaalada ay bixinayaan carruurta waalidiinta iyo mucallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ujeedkuna wuxuu yahay in dhallaanka waalidka dhalay iyo mucallimkaba lagu dhiirigeliyo howshan weyn ee ay u istaageen waxayna rajadu tahay in aan gaarno meel weliba oo ay degan yihiin muslimiinta ku hadasha luuqadda soomaaliga si aan u soo gudbinno sheekooyinka ku saabsan dadaalkan saddex geesoodka ah ee loo bixinayo xaqiijinta ballanqaadka allah ee xifdinta kalaamkiisa إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
الكلام به العمل يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن حست فضيلة ما حازها من قبل أصحاب الملل إن كان غيرك عاكفا في غيه وبعينه كل الحرام قد اكتمل barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan waxaana isla soo gaarnay qeybihiisa dambe markana waxaad ku soo dhawaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sida u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين kitaabkii ama risaaladii baynu kusoo jirnay kayfa turabbi abna'ak oo iska lahaa walaalka la yidhaahdo axmed annaasir atayaar oo ka sheekeynaysay sida ilmaha loo tarbiyeeyo oo ku wajahnayd waalidiinta iyo dadka wax rabaynaya la raba ilmaha ay rabeeyaan muqadimadii iyo waxaan kasoo gudubnayaa qaacidadii hore qaacidadii koowaad ee soddonka qaacida ugu horeysay oo kulahayd ama ina tidhi ma taqaanaa ilmahaaga marxalad siniya ahi marya marba sida loola dhaqmo markay yar yihiin markay dhexdhexaad yihiin markay xooga weynaadaan inayaan isku nooc ahayn mid walba khasaa'is leeyihiin iyo tilmaan lagu yaqaano mid walba si loola dhaqmo gaara la rabo ayuu noo soo sheegay marka maanta insha allahu tacala waxaynu ka bilaabaynaa alqaacida athaaniya oo iyaduna qaacidaad muhiim ah oo walaalku wuxuu leeyahay baruu aabaa'akum taburukum abnaa'ukum faljazaa'u min jinsi alcamal haddaad rabtaan horta waalidiintiina u samafalaa marka ayaa waxaad dhasheen idiin samafalayaan oo baari idiin noqonayaan faljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu marba waxaad kasbatay weeye adigu haddaad waalidka caasiyi jirtay way ku caasiyayaan laa shak ilmaha waa ku caasiyayaan way kugu dhagaadkaanayaan khayr ma ka helaysid haddaad labada waalid u roonaydna insha allahu tacaala iyaguna baari bay kuu noqonayaan rasuulkuna sal allah alay slm wuxuu leeyahay waxaa laga warinaya rasuulka sal slam inuu yidhi baruu aabaa'akum taburukum abnaaukum baruu aabaa'akum taburukum abnaa'ukum rawaahu alxaakim wasaxaxa waa xadiis saxiixa siduu xaakim alimaam alxaakim uu sheegay u baari fala u samafala labadaydan dhalay iyo aabaadoo dhan markaas ayay maaragtay idiin samafalayaan baari idiin noqonayaan wixii aad dasheen ibnu qayim oo arrintaa ka hadlaya oo ka hadlaya abaalmarintu inay marba ku xidhan tahay camalkaad samaysatay ayaa wuxuu soo urursanayaa ama soo koobayaa axaadiis badan oo nebiga ka timi kuwaasaynu saddex ka odhan doona insha allahu tacaala ibnu qayim raximahullah wuxuu leeyahay walidalika kaana aljazaau mumaathilan lilcamali fii jinsihi fi lkhayri washar wuxuu leeyahy sidaas darteed abaalmarintu waxay la mid tahay camalkii aad adigu aad kasbatay ama aad samaysay hadduu khayr yahayna khayr baad helaysaa hadduu shar yahayna shar baad helaysaa markaasuu dhowr xadiis inoo soo qaadanaya aan saddex insha allah ka sheegi doono xadiiska wuxuu soo qaadanaya uu leeyahay man satara musliman satarahu allah qofka ceeb qariya qof muslima ilahay ceebiisa u qarinaya waa abaalmarintii camalkii ficnaha aad samaysay oo ahaa inaad qof muslima ceebtiisa qarisay ayaa ilahay kugu ceeb qarinaya waman yasara calaa mucsirin yasarahullah yasarahu llaahu calayh fi dunya walaakhira qofkii qof baahan oo maaragtay mucsirahoo aan maal haysan wax siiyana ilaahay oo u fududeeyana ilaahay wuxuu u fududaynaya isagana arrimihiisa adduunkiiyo aakhiraba u fududaynaya wajazaa min jinsi alcamal waxaad kasbatay un baad helaysaa xadiis kaloo noo soo qaata wuxuu leeyahy waman nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasahu allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama qofkii ka fayda qof muslim oo kurbaysan oo dhib ku taagan tahay oo adduunyada intuu joogay ka fayda ilaahay isagana wuxuu ka faydayaa kurbadaasu ka dulqaadayaa kurbad ka mid ah kurbooyinka ama dhibaatooyinka maalinta qiyaamalooga gargaariya isagana axaadiistu way badan tahay saddexdaas baynu kaga ekaysanana walaalku inoo soo qal way badan tahay lakiin saddexdaasaan kaga ekaysanana oo way inoo caddahay inuu yahay qof walba wuxuu ka shaqaysta unbuu helaya hadday khayr tahayna khayr hadday shar tahayna shar baa lagu abaalmarinaya wuxuu geystay baa laga abaalmarinaya lagu ciqaabaya markaasuu walaalku wuxuu leey isagoo tacliiqinaya ma helaysid ama ma dhacayso inaad hesho qof labadii waalid caasi ku ahaa oo ilmihiisa baari u noqdeen lama helayu leeyahy bal wuxuu dhalayaa kuwa isagana dhiba kii waalidkii dhibi jiray ilahay wuxuu ku abaalmarinaya inuu siiyo oo ku irsaaqo awlaadan yani cusaad oo yacuqiinahu aan waxba warkiisa maqlayn kii labada aaba u baari fali jireen aabbaha iyo hooyada iyo waalidiintana ilahay wuxuu ku irsaaqaa buu leeyahay biawlaadin barara ilmo khayr qaba oo samafalayaala oo labada waalid u roon buu ilaahay siiyaa waxaa weeye aljazaau min jinsi alcamal marba saad labada aaba ula dhaqantay ayaa ilmaha kula dhaqmayaan waana arrin tajrubada lagu soo arkay iyo waayo aragnimada lagu soo arkay oo qof kastoo waalidku darraan jiray ilmihiisa ayuu dhibtaa isna kala kulmaya wax badan xuquuqulwaalideyn haddaad xitaa ilmaha aad macaamalo fiican la dhaqantid oo aad xitaa dugsi geysid qur-aankii bartid diintii bartay saaxiibo fiican ku xidhid intii aad samayn lahayd aad samayso oo markaa ilmahaagii aad ka weydo waxaad ka filaysay oo ah inay ku samafalaan inay ilmo saalixiina noqdaan inay ilaahood ku xidhmo aad ka weydo waxaad ogaataa arrintu inay ka socoto waa cuquuqulwaalideyn aad soo gashay ayaa lagugu ciqaabayaa taa la soco oo badanaa buu leeyahay walaalku inta dad badan loo diiday xagga ilaahay looga diiday inay xitaa tawfiiqdii haleelaan iyo camalkii saalix ahaa iyo noloshii fiicneed iyo sacaadadii ay waayaan sababtuna wax kale maaha waxaa weeye waa qof labadiisa waalid soo dhibay ama ku madaxadkaa ama samafalkii ay ku lahaayeen aanu gudin qaacidada saddexaad ee walaalku uu qawaacidkiisa ka mida uu kusoo qoray kitaabkan wuxuu leeyahay alrifqu walliinu fi tacaamul waxaa weeye la dhaqanka markaad dadka la dhaqmaysid ama baniaadanka la dhaqmaysid ama ilmahaaga aad la dhaqmaysid waa inaad si dhibrin ku jirto iyo dabacsanaan ula dhaqanto lianna sal la sl nabiga wuxuu leeyahay nabiga wuxuu leeyahy sal allahu calayh wasalam xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay ina arifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaanah walaa yunzacu min shayin ilaa shaanah xadiiskuna muslim ayuu ku sugan yahay xadiis saxiix weeye fii saxiix muslim baad ka helaysaa nabigu wuxuu ley sal l slam waxa dhibrinta la yidhaahda iyo dabacsanaanta iyo maaragta shay ma ahaado oo shay lagama helo haddii laga helo shaygaa wuu qurxiyaa dhibrintu shayga way qurxisaa wax kasta camal kastoo samaynaysa haddaad dhibristo dadka u naxariisatid oo maarata si fiican wala tacaamulshid iyo camal kastoo ad qabanaysa haddii rifq iyo lagu sameeyo iyo dhibrin wuu qurxiyaa camalkaas walaa yunzacu min shayin ilaa shaana haddii shay laga siibo oo laga waayo dhibrintii laga waayo maarata meeshii cunuf iyo adayg noqotana shaygaa wuu fool xumeeyaa ka saaristaa oo laga siibay ama laga saaray rifiqii iyo naxariistii shaygaa way fool xumaysaa xadiiskuna waa saxiix saan hore u sheegnay rifqigana waxaa le fii kulli shay buu galaa alrifqu fii kulli shay yaziinuhu wa yuslixu wuxuu dhibrintu waxay kulli shay way qurxisaa wayna suubisaa way wanaajisaa xataa markaad cadhaysan tahay iyo markaad cid canaananaysid iyo markaad cid ciqaabaysid oo aad maarata ku fulinaysid intaasoo dhan wuu qurxinayaa haddaad rifqa isticmaashid xataa markaad wax dilaysid inaad sid waxaa la rabaa ay naxariis ku jirto wax u dishid waidaa qataltum fa axsanu alqitlata waatay xadiisku ahayd sifo qofka la siiyana kuwa ugu fiican bay ku jirtaa dhibrintu inuu qof dabicsan oo u naxariista noqdo dadka oo u dhibriya garabka u raariciya bal awsaa bihi caaisha nebigu sal l slam rifiqa caaisha ayuu kala dardaarmay radia allahu canha wuxuu ku yidhi yaa caaishatu calayki bitaqwa allaahi warifqi caashay ilzim waxaad ku dhegtaa taqwada ilaahay ilaahay cabsidiisa iyo inaad naxariisato oo dhibriso xadiiskaasuna waxaa weeyaan isaguna waa xadiis saxiixa axmed baa soo saaray sheekh alalbaani raxmatullahi caleyh wuxuu ku saxiixiyey aljaamic asaqiir waxaad u fiirsataa nebigu sal l slam wuxuu muqaarano ku sameeyey ama isku xidhay rifqii iyo bitaqwadii ilaahay ilahay laga cabsanayu isku xidhay waa labaan kala maarminba liannahu bitaqwa yuslixu maa bayna maa baynahu qofka addoonkii wuxuu markuu taqwada la imanaya ilahay cabsidiisa wuxuu wanaajiyey isagii ilahay u dhexeeyey markuu rifiq iyo la yimaado dhibrinna wuxuu wanaajiyey wixii isaga dadka makhluuqaadka u dhexeeyey xadiiska nebigu sal l sl wuxuu leeyahay idaa araada allaahu biahli beytin khayran adkhala calayhim arifqa ilaahay guri hadduu la doono khayr ama qoys hadduu la doono khayr wuxuu gurigaas geliyaa oo reerkaa wuxuu usoo geliyaa oo ku irsaaqaa arifiq arifiquu ku irsaaqaa waxaad ka garanaysaa gurigii cunuf iyo shiddo iyo dagaal iyo qajajac ay ka jirto inaan maaragtay aan khayr ka jirin baad garanaysaa xadiiskaasna waxaa soo saaray alimaam axmed wasaxixu albani fii jaamic saxiix qaar sidoo kale isagana fii jaamici fii saxiix aljaamic saqiir ayuu ku saxiixiyey albani raxmatullah caleyh marka qofkii laga ilaahay u diido inuu maaratay qof dhibriya noqdo ama qof debicsan noqdo qofkaas waa qof khayr oo dhan loo diiday wey khayr oo dhan baa loo diidan yahay mar haddii laga saaray qalbigiisa rifqii iyo dhibrintii laga saaray khayr baan lala doonin adduunkiis iyo iyo aakhiradiisa midna khayr lalama doonin qofkaa qaala sala allahu caleyh wasalam man yuxrim irifqa yuxram ilkhayra qofkii loo diido laga manciyo ilaahay ka manciyo inuu naxariisto oo dhibriyo waa qof khayr oo dhan loo diiday rawaahu muslimun isagana saxiix muslim buu ku suganya xadiidku marka waxaa la rabaa ilmaha aan la dhaqman dhallay inaan u debcinno oo usha iyo dilka iyo cunufka iyo canaanta iyo ihaanada iyo maaragtay inaan magacyaxan ku tilmaano iyana canaano aan aada u yarayno oo iska dhaafnaa la rabaa oo aynu u debcino si debacsan ula dhaqanno ayaa la yska rabaa rifqiguna marka la macneeyo waxaa weeye inaad garabka u raaricisid ama aad debcisid hadalkaaga iyo ficilkaagaba markaad hadlaysina hadal fiican ku hadal oo qofkii anfaca naftiisana wax u dhiminoo maarata qalbigiisa aan jebin markaad ficil samaynaydna ficil naxariis ku jirto si naxariis ku jirto u samee waxaa weeye rifq waxaa kale waxa weeye inaad laba amar hadday kugu timaado arrin baad ku xallin kartaa laba amar midna adayg baad u maraysaa midna waxaad u maraysaa degenaansho iyo sahlan xagga sahlan waxaa la rabaa inaad alamr akhdo alakhdu bisahl weeye laba ilmahagaad tarbiyeynaysaa mar waxaa rabtaa ama cunuf baad ku tarbiyeynaysaa iyo gacan iyo iyo dil iyo iyo ehaana ama tawsiya iyo caqli celin iyo la fadhiisi iyo litashi iyo maaragta iyo ixtiraam markaa ka fiican qaado labada ka sahlan qaado oo cunuf iyo ha isticmaalin iyo dil iyo gacan ha isticmaalin gacanta ha ka hadlin cunufkuna waxaa weeye wuxuu ka soo horjeedaa rifiqa oo waa shidda walqaswa waa kakanaan iyo qallafsanaan wey marka qallafsanaan iyo kakanaanna meelay ku ammaanantahay qur-aanka ilahay ma jiro ilaa gaalada marka lala dagaalamayo gaalada iyada waa in lagu kakanaado lagu adkaado ilaah baana faray laakiin muslim iyo muslim kale waa arrin udhexaysa maaha waa arrimay tahay inay ka dheeraadaan هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنان guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa toddobaadkan barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ضياء مشرق في دروب الموكب فضياء